aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay shirka madasha ee soomaalida sida aad la socotaba sanadkiiba waa hal mar ayaa la qabtaa sanadkan sanadkii ka horreeyey waxaa lagu qabtay dalka belgium runtii waxyaabaha international community-ga ee dowladda federaalka ay ku heshiiyeena waxay ahayd in wax la qabto ee qorshooyinka ku aadan arrimaha dhaqaalaha qorshooyinka ku aadan arrimaha eeabniga oo sidoo uu qayb ka yahay oo hadda maanta si aada aan uga hadalnay xaqiiqdii waxayna ahayd in qorshooyin cadcad ee laisku diro si guulihii wixii laga gaaro ay sanadkan kale loo xaqiijiyo saaxiibada hadle dhammaantood amnigay si gaara dul istaageen dagaalka al-shabaab lagula jira amniga gudaha iyo qodobo kale muhiimad gaaray siinayeen marka haddii se amniga loo danaynayo maxay tahay sababtaan horumar muuqda loo gaaray xaqiiqdiisaa la socota arrimaha amniga horumar weyn ayaa laga gaaray runtii ayagana maanta ay shirka ay ku xaqiijiyeen inuu amniga wax badan uu laga qabtay runtii uu markuu ka hadlayo ergeyga gaarka ee amsom iyo sr c g g-ga markay ka hadlaayeen dhammaantoodaba waxay xaqiijiyeen iyo safiiradii ka hadlay barnaamijka arrimaha amniga in horumar weyn laga gaaray runtii waxaan filayaa in wax muuqda laga qabtay in kastoo shirku ku soo beegmay iyadoo shalay wafuu talyaaniyo koleyaa qaraxda la eegtay balidogla xarunta ugu weyneed oo maaragta marayku taageeray weeraro ka dhacaan marka markaad fiiriso waxa dhacaya maysan weli su-aal saaran amniga
maye ma dhihi karno in waxqabadka marka la fiirinayo waxyaabaha dhacay ma aha meelaha laga yimid iyo horumarka xagga ciidanka laga gaaray isaa la socota ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed guulaha runtii ay ka soo hooyeen bariire alsaliin sabiid ilaa caanoole runtii aad aad u jeedaan ama shacabka soomaaliyeed ay u jeedaan in ayaga keligooda meeshaasi ay joogaan ay la dagaalameen meeshiina nabdeeyeen ay qabteen waxyaabaha la fiirinaya dhacda maaha dhacdada adduunyada meel kasta waa ka dhacda laakiin waxaa la fiirinaya qaabka institutionada ay u dhismayaan qaabku ciidanku u dhismaay meelaha lagala wareegayo sida hadda markuu ka hadlaayay ergeyga gaarka ee amsom uu ka hadlaayay arrimaha qorshaha kala guurka ee dowladda soomaaliya ee sanadkii lasoo dhaafay waxay gaartay meelo badanoo amsomta runtii ay maamuli jirtay ay joogtay in gacanta dowladda ay ku wareegtay marka waxyaabaha runtii ammaanta keenaya waxaa ka mid ah waxyaabihii sanadkii hore laga wada hadlay maxaa ka hagaagay maxaysana ka hagaagin dhanka dhaqaalaha wax fiicanaa ka hagaagay sida ay ku caddeeyeen dhanka amnigana runtii saad adigaba aad waa fadhisay aad la socoteedna waxa ay ka sheegeen guulo badan in laga gaaro wakiilku hadlay ingiriiska waxay tiri sidee baan dhaqaalaha al-shabaab ay helaan loo joojin karaa waa su-aal weli la isweydiin kara dowladda soomaaliyana meelaha farta loo guda ka mid tahay in al-shabaab ay dekadda muqdisho ay shuuraan marka su-aashaas dowladdu maxay jawaab u haysaa aad iyo aad aad iyo aad jawaabta waxay tahay qorshaha innaga noo degsan haddii sida ay tahay ay noogu fulaan waxaan aaminsannahay al-shabaab inaysan wax dhaqaalo ah ee ummadda soomaaliyeed ka soo geli doonin oo lagana guulaysan doono laakiin dekadda muqdisho ay shuuraan ganacsatada marka hadda maxaa tillaabaa wallaahi xaqiiqda ee barnaamijkaas wuxuu u baahan yahay caddeeno badan ayuu u baahan yahay ani si guud ahaan haddaan uga hadlo al-shabaab ama ururka ee runtii argagixisadaha ummadda soomaaliyeed dhiigooda banaystay waxaan aaminsanahay qorshooyinka hadda u degsanay dowladda ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed inay si dhow ay ugu guulaysan doonto dalkan lagu xirayn doono insha allahu tacaala dareenka jarmalka markaad fiirisay dhaheen xoogga dalkan taageeraynaa amniga wax ka qabanaynaa waxaa muuqatay dadka hadloo dhan inay niyad idiin hayeen marka sideed uga faa'idaysan kartaa ka wasiir gaashaandhig ahaan la dagaalka al-shabaab
horta masalada iyo fariimaha adiga aad ujeedo waxaa keentay dadaallo badan oo runtii wasaaradda gaashaandhigga iyo xukuumadda dhammaan runtii hormuudka ugu yahay ra-isul wasaaraha ee xukuumadda federaalk soomaaliyeed mudane xasan al khayre iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaliyeed maxamed cabdullaahi farmaajo runtii dadaaladii iyo barnaamijyada ee runtii ayaga qorshooyinka ay keeneen taas ayaa keentay inuu maraykanka runtii cunaqabateynkii uu ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed uu saarnaa ee la saaray kii runtii laga qaado waxaa dhacday sida aad u jeeda international communitiga ay ku soo jeestaan inay aaminaan reformka iyo horusocodka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed uu sameeyey taas ayaa keentay in qof walba maanta uu yidhaahdo inuu wax ku darsado aamino ee taageero ugu dambayn al-shabaab dagaalkooda waa cad yahay taageeraad helaysaan laakiin hariyo iyo meel istraatiijiya maalin kastoo weerarayaan maxaa xigi kara wasaaradda gaashaandhigooda dadka u sheegi karta wasaaradda gaashaandhigga ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed iyadoo ciidankeeda xooga dalka soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed waxay u sheegayaan ama aan la wadaagaynaa insha allahu tacaala in culayska hayste laga dulqaadi doono qorshooyin cadcad oo runtii activitidooda waxooda ay muuqdana inay wasaaradda ay hayso aan rajaynayno sida ugu dhaqsiyaha badan in ummadda soomaaliyeed waxay ku farxaan sida hadda ay muuqato iyo sida ka horaysaba isheg rajo fiican oo muuqaal fiican in iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed waxaan u rajaynaya guuli barwaaqi bashbash iyo inay ka guulaystaan cadowgooda